kenya waxa ay mamnuucday isticmaalka shiishadda dowladda waddanka kenya go'aan rasmiya oo ay ka soo saartay soo waaridaadka soo saarista ganacsiga isticmaalka iidhahyada loo sameeyo iyo weliba qaybinta shiishadda ayaa waxa ay ku tilmaantay inay tahay wixii maanta ka dambeeya sharci darro ciddii lagu qabtana ciqaab adag ay mudan doonto sharcigan oo soo baxay maalintii shalay toddobiyo labaatanka bisha diseembar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa si rasmiya ugu dhawaaqay wasiirka caafimaadka ee waddanka kenya mister maylo oo tilmaamay qof kasta oo lagu arko isticmaalka iyo adeegsiga shiishaddu in uu yahay mid xadgudub ku samaynaya sharciga lagu hor joogsado qiiqa iyo isticmaalkeeda waxaana shiishadda loo aqoonsaday dalka kenya inay tahay dembi weyn oo ummadda markaasi lidku ah ciddii ku dhaqantana ciqaabteedu ay u dhexayn doonto konton kun oo shilinka kenya xabsi ilaa iyo lix bilooda iyo weliba qofku marka uu iska bixin waayo lacagtaasi xabsiga inta uu ku jiro in maalin walba sida wasiirku sheegay kun shilin oo lacagta kenya ay ku soconayso wasiirku waxaa kaloo uu tilmaamay in daraasad rasmiya oo wasaaradda caafimaadka waddanka kenya iyo jaamacadaha waddanka kenya iska kaashadeen la xaqiijiyey saamayn weyn oo cudurro kala duwan oo dhaqanka iyo weliba bulshada lid ku ah inay shiishadu dalka kenya gayeysiisay islamarkaana cudurrada laga qaadaa ay noqdeen kuwo guud ahaanba dhibaatadoodu dalka kenyana ay taabatay kharash badan iyo juhdi badan oo la geliyena lagu guulaysan waayey in bukaanadaasi wax laga qabto maadaama dhibaato gaara ay la kulmeen saciid khaliif waxauu ka mid yahay saxafiyiinta sida gaarkaa ula socda dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka kenya isticmaalka shiishadda qaabka ay u adeegsadaan iyo saamaynta ay ku yeelatay waxaanu v o eda uga warramay bal dhibaatada shiishadaasi iyo sida dhallinyaradu haatan u soo dhoweynayso go'aanka dowladda waddanka kenya yaasin ka sokow inay shiishadu tahay maandooriye ee halisa waxay sidoo kaleeto waxyaabaha qaar kala mid tahay qaadka sida dilista wakhtiga qofkii oo qayirnaya lacagta tirada badan ee lagu bixinayo marka waxaa moodaa meelahaas inay qaadka kala mid tahay sidoo kaleeto waxay halis ku tahay sida la sheegay caafimaadkii qofka oo markaasi qofkii uu si amaniyad ahaan iyo jismi ahaanba u dhimanayo sidoo kaleeto shiishadu waxay dhibaato ku haysaa dhaqaalihii wadanka oo ama dhaqaalihii dhalinyarada gaar ahaan dadka isticmaala qaybaha soomaalida oo dumarku ugu badan yihiin waxaa la sheegaa in mararka qaar hooyooyin waaweyn ama dad dhallinyaraha oo gabdhihii soo kacayay ah ay bahashaan dilootay dadku si xoog lay usoo dhaweynayaan waxyaabaha ay dhibaatadii iyo inay khasaare un keento ma ahan haddi wax faa'iidaha oo dadku ay ku qabeen ma jirto dalalka afrikaanka ee laga mamnuucay shiishadda waxaa ka mid ah dalka ruwanda oo iyagu dhowaan go'aan rasmiya ka soo saaray ciqaab adagna dusha laga saaray waxaa kale oo iyana si rasmiya u mamnuucay dalkaasi tanzaniya kadib markii madaxweynaha dalkaasi john magufuli oo bishii julaay aynu ka soo gudubnay uu sharci ka dhigay la dagaalanka mukhaataraadka shiishadda oo ciqaab adag uu saaray horeyna waddamada adduunka looga mamnuucay isticmaalka shiishadda adeegsigeeda kabaayac mushtarkeeda iyo weliba soo saaritaankeeda waxaa ka mid ah dalalka bakistan jordan singabore iyo dalka boqortooyada sacuudi carabiya yasinsawardheere v o a nairobi